إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه وmaن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii رyاad الصاaلحيin waxaan ku dhex jirnay baabkii labaad oo baab الtوبة ahaa waxaan kusoo dhex jirnay gaar ahaan xadiiskii dheeraa ee كacb iبن mالك رaضي الله تaعالى عanه waxaan soo gaarnay markii كacb iبن mاaلك uu yidhi waxweyn markay ugu dheeraatay goyntii muslimiinta ayaan socday ilaa aan derbigii koray markaa derbigii oo waxaan koray beertii oo abiqataada wa huwa abiqataadana ibnu cami ina adeerkay ayuu ahaayuu yidhi marka waxaan idhi beerta oo qofka saaxiibkaa uu leeyahay qofka saaxiibkaa ah beerta uu leeyahay ama guriga uu leeyahay ood og tahay inuu raalli kaaga yahay waa la geli karaa bal waxna waa laga cuni karaa isagoon kuu idmin mar haddaad og tahay inuu raalli kaaga yahay adoon ka idmanaad geli kartaa laakiin shardi waxaa ah inuusan ku jirin qof inuu kaa xijaabtaa ay sharci tahay markaas haddii qof inuu kaa xijaabta sida xaaskiisii iyo gabar uun ajnabi ka aho sidaasoo kale haddii ku jirto waa inaad marka idan weydiisataa beerahana sidoodaba haddii curfigu uu yahay in qofku soo galaa wax ka cuno curfigu hadduu sidaas yahay inaad markaad soo gasho aad weydiido dadkii lahaa haddaysan jooginna aad wax ka cunto waxna aadan ka qaadan oodan waxba ka qaadan way bannaan tahay oo xadiiskii saxiixu jaamicu saqiir ku sugnaa nabigeenna suban sala allahu calai wasalam wuxuu yidhi idaa atayta calaa xaa'idin markaad beer timaaddo aseenda timaaddo fanaadi dhawaaqo waxaad tidha yaa saaxib alxaa'id war qofkii beerta lahaayow alaaan saddex goor dheh fa in ajaabaka hadduu kuu jawaabo wailaa haddaba arrintu wa iska cadda hadduu kuu jawaabo asagu wuxuu ku yidhahday noqon wa ilaa hadduusan kuu jawaabin fakul cun min hayri an tufsida adoon fasahaadin iska cun oo wax ka cun marka beeraha xukunkooduna waa sidaas marka wuxuu yidhi wahuwa abiqataadana ibnu camri waa ina adeerkay wa axabu nnaasi dadka waa midka loogu jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda fa sallamtu calayhi waan salaamay fa wallaahi ilaahan ku dhaartayuu yidhi maa radda calaya inuusan iga ridin asalaama salaamtii ilaa nabigu waa kii yidhi yaan lala hadlin radiskuna waa la hadlid weeye marka xataa salaamta qof ka ridinaya kuma jiro fa qultu lahu waxaan ku idhi yidhi abiqataada yaa abaa qataada anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaariyey hal taclamunii miyaadan ogayn uxibu allaaha wa rasuulahu ilaahi iyo rasuulkiisa inaan jecelahay maxaad iiga ridi weyday salaanta maanaan munaafiq ah fa sakata waa aamusay abuu qataada fa cudtu waan ku celiyey fanaashathu ilaahan ku dhaariyey fa sakata waa aamusay fa cudtuhu waan ku celiyey fanaashathu ilaahan ku dhaariyey fa qaala wuxuu yidhi allah wa rasuuluhu aclam ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya isagii lama hadlin ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya sidaas ayuu yidhi markuu sidaas yidhi fafaadad caynaaya labadaydii indhood ayaa shubmeen wa tawalaytu waana anjeestay xataa tasawartu ilaa aan koray derbigii xataa tasawartu ljiirdaara ilaa aan derbigii koron dhanka kale uga booday haddana fa baynamaa waqti ana aniga amshi aan soconayo fii suuqi lmadiinati madiine suuqeeda idaa isla markaasba nabadiyun mid beeraley ah beeralaydaasoo min nabadi shaami shaam beeralaydeeda ka mid ah beeralaydaasoo minman dad ka mida qadima la soo galay bidacaami cunto nin beeraley ah oo beeralayda reer shaam ka mid ah oo ah dadka cuntada keenay yabiicuhu xaalu dacaamkaas ku gadayo bilmadiinati magaalada madiino yaquulu wuxuu leeyahay beeralaydaasu man yadullu yaa itusaya calaa kacbi bni maalik calaa kacbi bni maalikin yaa itusaya uu leeyahay nin beeraleeyahoo shaam ka yimid oo cunto keensaday magaalada madiina oo ku gadaya ah wuxuu leeyahay yaa itusaya kacbi ibni maalik fadafiqa naasu dadkii waxay gudagaleen yushiiruuna inay u ishaaraan lahu ninka beeralaydaa ilaya xaggayga xataa ja'anii ilaa uu ii yimid markuu ii yimid fa dafaca ilaya wuxuu ii dhibay kitaaban warqad warqadaasoo min meliki khasaan khasaan waxa weeyaan boqorkoodii ah ka timid warqad boqorkii khasaan ka timid ayuu ii dhiibay oo uu u soo dhiibay boqorkii khasaan xataa ja'anii markuu i soo gaaray fa dafaca ilaya wuxuu ii dhibay kitaaban warqad warqadaasoo min meliki khasaan boqorkii khasaan xaggiisa ka timid wa kuntu anna waxaan ahaa kaatiban nin wax qoro oo wax akhriyaan ahayo ummi ma ahaynoo nin warqad akhriso kara ayaan ahaa faqara'tu waan akhriyey warqadii faqara'tuhu warqadii waan akhriyey oo kitaabkii yaan akhriyey qara'tuhu bimacnaa kitaaba loogu celin damiirka kitaabkii waa akhriyey waa warqade faidaa isla markiiba fiihi kitaabka waxaa ku dhex qoran amaa bacdu intaas ka gadaal fa innahu sha'niye qad balaqanaa waxaana soo gaaray anna saaxibaka saaxiibka waa nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam kacbi maalik saaxiibkiis saaxiibkaa qad jafaaka inuu ku gooyey warkaasaan helnay gaalaa soo diray boqor gaalaha soo diray waxaana soo gaaray oon warku hayna in saaxiibkaa ku gooyey walam yajcalka allaahu allena kuma yeelin bidaari hawaanin guri ihaano guri ihaanana ilaahay kuma yeelin nin la ihaanaystana ma tihid gaaladu allaah way u tiiri jireen awoodda iyo inuu wax sameeyo allaah kuma yeelin guri ahaano walaa madyacatin guri dayacna alla kuma yeelin falxaq binaa annaga noo imow oo na soo haleel falxaq binaa annaga na soo haleel annaga noo imow nuwaasika waa ku xariirinaynaahe waa sbosar sbosar u soo diray gaalkaasu oo uu leeyahay ninkaas muslimkaa waddankaagiyaad ku dhibtootay maadaama aad ku dhibtootay ii imow waddankayaga waxa weeyaan ihaanada iyo dhibaatada aad ku suganto lagugu ihaanaystay aad ka baxdid oon ku karaameeya haye sbosarkii siduu ula dhaqmi fiiriya ninka xaaladaas ku sugan oon hal qof oo la hadlaya uusan muslimiinta ku jirin faqultu waxaan idhi yidhi kacb ibnu maalik xiina waqtigii qara'tuhaa aan warqadii akhriyay qara'tuhaa haddana kitaabkee loo celina bimacnaa saxiifa warqad ahaana loogu celina marka damiir mudakarin loo celinaayan bimacnaa kitaab a loogu celina marka faqultu waxaan idhi falamaa qara'tuhaa warqadii markaan akhriyey wahaadihi mid baanuna aydan noqoshay min albalaa'i imtixaankay ka mid tahay warqad aanuna imtixaankay ka mid tahay aan idhi yidhi ma maantaa gaal waxa weeyaan isoo damaaciyey oo uu leeyahay muslimkii dhexdiisaad ku dhibtootay anaa wax kuu qabanaya alla ilah waa musiibo kale sidaas ayuu u dareemayeen dadka muslimiinta oo diin kale isboosaradan maanta annaga markii nalakugu bishaareeyo qof walbaaba farxad uu la seexo weynayo ayaga saasay ahaayeen fa tayamamtu waxaan ula qastay yidhi bihaa warqadii bimacnaa saxiifa ugu celi damiirka mu'anadkaa attanuura tinaarkii muufah lagu dubi jiraan ula qastay fasajartuha waana ku shiday sidaasaa laga rabaa dadka khayr kale markay isboosaradu u yimaadaan iyo warqadaha kufaarta laga soo diray waa inuu inta tinaar ula qasto uu waxa weeyaan ku dhex rido qofka khayrkalu waa sidaas xataa ma ahan inuu gato saaad u gadanay qof muslimaha waddan gaala ku tegaya oo ku baadiyoobayeen xataa idaa madad markay tagtay arbacuuna afartan oo min alkhamsiina kontonkii ka mid ah wastalbathal waxyu waxyigiina uu soo daahay idaa isla markaasba rasuulu rasuulilaahi rasuulka ilaahay ergegiisii ya'tiinii waa ii imaana markaan afartan habeen marayno murugadu meel adag ay maraydo tobanu dhiman tahay waxyigiina uu soo daahayoon weli arrintayda alla xugmin isla markaasba waxaa igu soo kadiyey ergey uu soo diray rasuulkii sala allahu caleh wasalam idaa isla markaasba waxaa igu soo kadiyey rasuulu rasuulilaahi rasuulka hore waa ergey rasuulku soo diray rasuululaahi rasuulka allena haddee waa ergegii alle marka qof uu rasuulku soo dira ii yimid yatiinii idaa isla markaasba rasuulu rasuulilahi rasuulka ilahi ergegiisii yaatiina waa ii imaanaa faqaala wuxuu yidhi inna rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama ya'muruka wuxuu ku amraa an tactasila inaad ka fogaato imra'ataka islaantaada rasuulka ilaahay wuxuu ku amraa inaad islaantaada ka fogaato sidaas ayuu yidhi waa haddana culays kale faqultu waxaan idhi yidhi laakiin si walba waa u hoggaansanya amarka rasuulka saxaabigu faqultu waxaan idhi uu yidhi udalliquhaa ma fura am maada afcalu maxaan sameeya ha rasuulku ma wuxuu leeyahay fur waa yeela diyaaran u haya mise maxaan kaloo sameeyaa fa qaala ergegii wuxuu yidhi laa ay laa tudalliq laa tudalliqhaa ha furin bal ictasilha ka fogowo ha u dhowaanin ka fogow oo macnaha mucaamalada nin iyo haweentiis ka dhaxaydaa yay inin dhex marin laa ay laa tudalliqhaa ha furin bal ictasilha ka fogow falaa taqrabannaha ha u dhowaanin wa arsala wuxuu u diray nabiga sala allahu calayhi wasalama ilaa saaxibaya labadaydii saaxiib wuxuu u diray waxa weeyaan waa ninka la yhahdo hilaal ibnu umaya iyo muraaratu ibnu rabiica wuxuu u diray bimili daalika hadalkaasoo kale hadalkaasoo kale u diro mid walba wuxuu ku yidhi islaantaada ka fogow ha u dhowaanin faqultu waxaan ku idhi limra'ati islaantayda ilxaqii haleel biahliki ehelkaaga haleel fakuunii ahaw cindahum agtooda joog xataa yaqdiya allaahu inta ilaahay ka xugminayo fii hada alamri arrinkan inta ilaahay arrinteenna ka xugminayo ehelkaagi u tag ehelkaaga la joog sidaasaan islaantayda ku idhi faqultu waxaan ku idhi limra'ati islaantayda ilxaqi haleel biahliki ehelkaaga fakuunii ahaw cindahum agtooda xataa yaqdiya allaahu intii alla ka xugminayo fii hada alamri arrinkan lafdigan ah ilxaqi biahliki min kinaayaati dalaaq ayuu ka mid yahay dalaaqa alfaada loo adeegsadaa labaa lafdi sariix ah niyo uma baahna kaas hadduu qofku ku hadlo islaanta waa ka furantahay ninku hadduu ku hadlo sida waa ku furay oo kale lafdiga ah waan ku sii daayey aniga oo kaleeto waxa weyaan waa dalaaq cad weeye alfaadna waxa weeyaan hadduu kinaaya la yidhaaho ma cadda orag ciddaadii aad oo kale haddii uu u niyeysto dalaaq waa ku furmi hadduusan u niyeysanna ku furmime hadda saxaabigan ma niyeysan sidaas daraaddeed uma furno orag ciddaadii la joog weeye intii arrinteena alla ka xukminayo nabigana islaanuu ku furo wuxuu islaan wuxuu ku yidhi ilxaqii biahliki waana saasay ku furantay marka waa lafdi u baahan niyo haddaan niyo la jirin kuma furmo haddii niyo la jirtana waa ku furmaa laakiin lafdiga cad oo dalaaq ah waa ku furay iyo dallaqtuki iyo waxa weeyaan uma baahna niyo afkaba qof ninka hadduu ka soo baxo islaantu waa ku furmi fa jaad imra'atu hilaal ibni umaya hilaal ibni umaya islaamtiisii waxay u timid rasuulallahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama fa qaalad waxay ku tidhi lahu rasuulka yaa rasuulallahi rasuulka allow ina hilaal ibna umaya hilaal ibna umaya shaykhun daa'icun waa oday dayacan waa nin da'ah ma aha nin dhallinyaraa waana dayacan yah waa dayacan yah waxay ula jeedaa iyadaa fasirin laysa lahu uma sugnaanin khaadimun qof u adeega weeye saasay ula jeedaa fahal takrahu ma dhibsanaydaa an akhdumahu inaan u adeego ma dhibsanay taasuna waxay ku tusaydaa islaanta ninkeeda inay u adeegto dharka u mayrto cuntada u karido u adeegta waa mucaamalada iyo mucaasharada saxda ah wey oo sawaabka ah waana xaq laga rabo qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay slam laa laa akrahu wey ma dhibsanayo waa u adeegi kartaa waa fasaxan tahay walaakiin laa yaqrabannaka yuusan kuu dhowaanin oo mucaamalada ninka iyo haweentiisa ka dhaxayda yay inin dhex marin oo goonida ah oo macnaha yuu kuu galmoonin weeye qaala nabigu wuxuu idhi laa ma dhibsanayo inaad u khidmaydo walaakiin laa yaqrabannaka yuu kuu dhowaanin fa qaalad waxay tidhi islaantii hilaal ibnu umaya innahu shaniyo wallaahi allan ku dhaartaye maa bihi ninkaas maba ku sugna maa bihi maba ku sugna min xarakatun wax dhaqdhaqaaqaba ilaa shay in shay xaggiisa u dhaqdhaqaaqo wax dhaqdhaqaaq oo damac iyo haween iyo maba ku sugna wawallaahi allaan ku dhaartay maa zaala kama sulin yabki inuu gooyayo mundu waqti laga soo bilaabo kaana uu ahaaday min amri arrinkiisa xaggiisa uu ka ahaaday maa kaana wixii ahaaday ilaa yowmihi maalinkiisa inta la soo gaaro haadaakan ah laga soo bilaabo maalinkii arrintiisa waxa weeyaan ay bilaabatay oo aad tiri yaan lala hadlino hal la go'doomiyey ilaa maanta laga soo gaaro dhaqdhaqaaq iyo dareenba maba ku jiraba waa iska booyaya meeluu dhacayuu ku booyayaa oo qada'iisi ayuu la booyayaa fa qaala lii waxay igu yidhaahdeen marka qaraabada mar kasta inay adduunyadaada ilaalido way ku dadaali laakiin aakhiradaada inay ilaalido qaar yar oo mukhlisiin ah ayaa ku dadaala qaar yaroo mukhlisiinah ku dadaala faqaala wuxuu yidhi faqaala waxay igu yidhaahdeen inuu yidhi kacb ibnu maaliga wuxuuna leeyahay faqaala lii anigoo kacba waxay igu yidhahdeen bacdu ahlii eheladaydii gobol ka mid ah low ista'dantaa haddaad idan weydiisa lehed rasuulallahi rasuulkii alleh sala allahu calayh wasalama fi imra'atika islaamtaada idan haddaad u weydiisa laheed faqad adina nabigu macnaha lakaan axsan wey shay wanaagsana ahaleed maxaad udan weydiisa wada wadiga iska diraye maxaa yeelay faqad adina waa u fasaxay nabiga sala allahu calayh wasalam limra'ati hilaal ibni umaya hilaal ibnu umaya islaamtiisa waa u fasaxay an takhdumahu inay u khidmaydo u adeegto marka markas ayagu adduunyadooda adduunyada qofkooda waa ku dadaalayaan faqultu waxaan idhi yidhi laa astaadinu idaan weydiisamayo fiihaa islaamtayda rasuulallahi rasuulka alleh sala allahu calayh wasalam wamaa yudriinii maxaa i ogeysiinaya maadaa yaquulu wuxuu rasuulku leeyahay waxaan idiyuu yidhi faqultu waxaan ku idhi laa astaadinu idan weydiisamaa fiiha islaanta u idan weydiisamaa rasuulallahi rasuulka alleh sala allahu caleyh wasalam wamaa yudriinii maxaa ii ogeysiinaya maadaa yaquulu wuxuu leeyahay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam ida sta'dantum marka idan weydiisto wamaa yudriinii maxaa ii ogeysiinaya maadaa yaquulu wuxuu leeyahay rasuululahi rasuulka alleh sala allahu caleyh wasalama ida sta'dantum markaan idan weydiisto fiiha islaanta wa ana aniga rajulin ninaan ahay rajulkaasoo shaabun dhallinyara aniga nin dhallinyaraahaan ahay oo waxa weeyaan sida hilaal oo kale ma hilaal waa nin da-a marka damac saasaba maba ku jiraba murugadaan markay ugu darsantay da-dii waxa weeyaan asaga marka cabsi ma qabo inuu islaantii ku dhaco laakiin aniga nin dhallinyaraahan ahay waana layga manciyey hadday ila joogto sow ma dhici karto inaan amarkii rasuulka jabiyon islaantii u galmoodo sow ma dhici karto marka maadaama ay dhici karto waa inaan ka fogaadaa saas darteeda waxaa la yidhahda saddu daraa'ica la yidhahdaa asbaabta keeni karta inaad amar ilaahay jabido ama aad ku dhacdo macsi iyo nahyi aad ku dhacdo asbaabtaas waa inaad ka fogaataa sadu daraa'ica la yidhaha asbaabahaas waa inaad ka fogaataa marka horeba intaan shaygiiba la gaarin khaladka ahaa marka anig dhallinyarahaan ahaan fa labistu waan nagaaday bidaalika sidaasaan ku nagaaday cashra layaalin toban habeen ayaan haddana sidaas ku joogay oon kaligay haddana si oon islaantii xataa ila joogtay waxa weeyaan ayaan xataa waayey oon kaligay sii noqday falabistu waa nagaaday bidaalika sidaas oo xataa islaamta iga maqantahay cashra layaalin toban habeen haddana fa kamula waxaa dhammaystirmay fa kamula lanaa waxaa noo dhammaystirmay khamsuuna leyla konton habeenaan noo dhammaystirnay konton hameen ayaa noo dhammaystirmay min xiina waqti laga soo bilaabo nuhiya laga reebay dadka can kalaamina la hadlideenna inay nala hadlaan markii laga reebay marka laga soo bilaabo kontonaa sidaas noogu dhammaystirmay uma sallaytu waan tukaday salaata alfajri salaaddii subax ayaan tukaday sabaaxa khamsiina leyla habeenkii kontonaad habeenkii kontonaad subaxdiisii ayaan salaaddii subax tukaday calaa dahri beytin guri korkiisaana ku tukaday gurigaasoo min buyuutinaa guryaheenni ka mid a fa baynamaa waqti ana aniga jaalisun aan fadhiyo calal xaali xaaladii xaalan ku suganahay allatii xaaladii dakarallaahu ilaahay sheegay tacalaa sarreeye xaaladii suuratu towba ilaahay nooga warramay canna xaggeennana alla uu ka sheegay fa baynaa waqti ana aniga jaalisun aan fadhiyo calal xaali xaaladii xaalan ku sugannahay allatii xaaladii dakarallaahu alla sheegay tacalaa sarreeye canna xaggeenna ka sheegay qad daaqad ayaday ciliiriyoonaatay calaya korkayga nafsii nafsadeyda nafti ciliiyiri ay noqotay wa daaqad calaya korkaygana ay ku ciliiriyoonaatay al ardu dhulkii bimaa raqubad maca ruxbihaa wusxigeed ayadoo jira dhulkii waasaca markii dhulkii nala ciliiriyoonaaday dhulkiina qaadi waayey samictu waxaan maqlay sawta saariqin mid qaylinaya dhawaaqiis ayaan maqlay mid qaylinaya dhawaaqiis ayaan maqlay midkaas qaylinayo owfaa koray calaa salcin buurta magaceeda la idhahda salci waa buur oo magaalada madiine ku taalla weeye buurtaan yaquulu wuxuu leeyahay ninkaasu biaclaa sawtihi codkiisa midka ugu dheer wuxuu ku leeyahay yaa kacbu bnu maalik war kacab ibnu maaligow abshir bishaarayso ayuu leeyahay fa kharartu waan dhacay saajidan xaal ahni midkii sujuudsan laba shay maa halkaas ku jirta marka xukunka koobaad qof muslima oo walaalkaa ah wax uu ku farxayo markaad ogaato inaad ugu bishaaraydo degdeg u gaarsiidaa waa sunno sidaasaa sunnaa waa in qof walba sunnadaas ka faa'iidaystaa tan labaadna waxay too sunnada kaleetaa marka adigana lagu soo gaarsiiyo wax aad ku faraxdo waa inaad sujuud la dhacdo shukran lilaah ilaahay adoo u shukrinaya fa kharartu waan dhacay saajidan xaalahan midkii sujuudsan wa caraftu waxaan gartay annahu shaniya qad jaa'a inuu yimid farajun faraj in ilaahay kurbadii naga fayday ayaan gartay fa aadana rasuulullaahi rasuulka allah ogeysiiyey sala allahu calayh wasalama annaasa dadkii bitowbatiillaahi ilaahay towbad aqbalidiisa ayuu ogeysiiyey caza allah qaaliba wajalla allah weyn calaynaa korkeenna uu ka toobad aqbalay ayuu ogeysiiyey xiina waqtigiiu ogeysiiyey sallaa uu tukaday salaata alfajri salaada subax salaada subax markuu tukaday oo dadka tujiyey markaas ayuu dadkii u cilaanshay oo ogeysiiyey saddexdeenni in alla naga toobad aqbalay fadahaba annaasu dadkii waa tageen yubashiruunanaa xaalo ay noo bishaaraynayaan dadkii way kala yaaceen marka si ay noogu bishaareeyaan sunnadaas ay u oofiyaan ilaa qofka muuminkaahoo murugsan waxa farxad geliya adigana farxaday kuu tahay ilaa mu'miniintu waa jasad waaxidehe fadahaba waxaa aaday qibala saaxibaya aniga laba qibala saaxibaya labadaydii saaxiib xaggooda waxaa aaday mubashiruuna rag u bishaaraynaya wa rakada waxaa soo cirbiyey ilaya xaggayga rajulu nin farasan faras ninaa faras xaggayga u soo eriyey oo uu ku talagalay inuu iigu soo hormaro dadka oo faras xataa soo qaatay oo lugtii xataa kusoo waxweyn usoo aamin waayey oo yidhi dadka kaleyay kaa hormari wa rakada waxaa soo cirbiyey ilaya xaggayga rajulu nin farasan faras warakada waa soo cirbiyey ilaya xaggayga rajulunin farasan faras wa saca waa soo orday saacin mid ordaaya midkaas ordaaya min aslama reer aslama ka mid a mid ordayo reer aslama ka mid ah oo la yidhaahda xamza kaas ayaa asna soo orday oo cagtiisa soo maalay isaguna kaasuna cagtiisa ayuu soo maalay xamza ibnu cumar alaslami ala dhihi jiray qibali xaggaygu usoo orday laakiin wuxuu is yidhi maadaamaad ordayda nin faras luna uu ordayo waa laga hormarayaa sidaas darteed orodkii kuma gaabsane buuruu koray marka intuusan ninkii la gaarin wuxuu yidhi fadahaba waxaad tidhahdaa wa awfa waa koray dheh wasaca waa soo orday saacin mid ordaya oo min aslama ka mida qibalihi xaggaygu u soo orday wa awfa wuxuuna koray calaa jabalin buur buuruu koray markaasuu qayladhaamiyu yidhi waxaweyn kacab ibnu maalik oo bishaarayso uu yidhi fa kaana sawtu codkiiyaa noqday asraca mid ka dheereeya min alfarasi faraskii faraskii mid ka dheereeya ayuu noqday codkiiyaa ka soo dheereeyey faraskii marka intaan faraskii soo gaarin aan codkiisiiaan maqlo kaasaa ii bishaareeyey falamaa jaaanii markuu ii yimid alladii ninkii samictu aan maqlay sawtow dhawaaqiisa kii dhawaaqiisa aan maqlay markuu ii yimid yubashirunii xaala uu ii bishaaraynayo nasactu lahu waxaan u siibay fawbaya labadaydii maro labadaydii maro oo ninku uu ku eedeeyey maalintii nabigu tabuu ka joogay oo uu yidhi labadaas maraa xabisay labadii maraan u siibay fa kasawtuhumaa waa siiyey labadii maro iyaahu ninkii ii bishaareeyey halkaasna sunno kale ayaa noo caddaatay qofka kuu bishaareeya labiska aad sidato inaad siidaa waa sunno wax kale haddaad siidana waxa weyn calaa kulli xaal waa sunno qofka kuu bishaareeyey inaad abaal marido bibishaarati bisababi bishaarati bishaaraynta uu ii bishaarayey sababteed ayaan u siiyey wallaahi allaan ku dhaartu yidhi kacab ibnu maalik maa amliku inaanan lahayn hayrahumaa labadaas maro waxaan ahayn yowma idin maalinkaas maalinkaas labadaas maro wax aan ahayn oo dhara ma aanan lahaynuu yidhi ma aanan lahayn muxuu sameey marka muxuu dhar ka dhigtay wastacartu waxaan soo caariyaystay thawbayni laba maro fa labistuhumaa labadii maro ayaan xirtay laba maroo kalean soo cariyaystay labadii maraan xirtay labadiina ninkiiaan siiyey wandalaqtu waa tegey ata'ammamu xaale aan u qasdayo rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yatalaqaani xaalay iga hor imaanayaan annaasu dadka fawjan fawjan koox koox ayagoo iiga hor imaanaya yuhanni'uunani xaalay ii bogaadinayaan oo ii tahniyadaynayaan halkaasna waxaa kaaga caddaatay sunnanimada qof muslim ah wax uu ku farxa hadduu helo in loogu tahniyadeeyo loo bogaadiyo sidaas ayaa sunnaa yuhanni'uunani xaalay ii tahniyadaynayaan bitowbati towbadda ilaahay iga aqbalay iigu tahniyadaynayaan wayaquuluuna lii waxay igu leeyihiin litahnika towbatullaah litahnika ha kuu bogaadido towbatullaahi ilaahay toobad aqbalkiisa calayka korkaaga wuu ka toobad aqbalay xataa dakhaltu lmasjida ilaa aan masaajidkii soo galay fa idaa isla markaan soo galay masaajidkii rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalama jaalisun waa fadhiya xowlahu hareerihiisana annaasu dadkii yaa ahaadeen faqaama waxaa istaagay dalxatu ibni cubaydillaah radia allaahu canhu yuharwilu xaal uu ruclaynayo xataa saafaxanii ilaa uu i gacan qaaday wahana'anii oo ii tahniyadeeyey dalxatu ibni cubaydillaah inta soo istaagoo soo ruclayo soo orday oo iga hor yimid ayuu ii tahniyadeeyoo i gacan qaaday taasna waxaa la idhahdaa alqiyaamu ilayhi qofka yimid inta la istaago laga hor tago oo la gacan qaadaa waa sunno waxayna ka bedelantao xukunkaas ka bedelan waxa weeyaan qofka adoo meeshaadii fadhiya inaad u istaagto oo istaaggaas kaliya aad ku weynaydo taas nahyiga ku soo arooray oo khaasatan qofka asagu jeclaada in loo istaagaa nahyiga weliba ku soo arooray oo xadiis imaamu albukhaari kitaabkiisa adabulmufradka uu ku soo saaray wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama man sarahu an yatamathala lahu an yatamathala lahu cibaadullah qofka jeclaada inay isku taagaan addoommada alle qiyaaman xalayhim kuwa taagan falyatabawa beytan min annaar ha u diyaargarooba guri naarta ku yaalla qofka jeclaada inay dadku isku taagaan addoomada ilaahay isku taagaan marka maadaama qofkii jeclaada dhib ka soo gaarayo waa inaan loogu kaalmaynoo loo istaagin qofka laakiin qofka soo galoo qaadimkaahoo safar ama ka yimid ama hadda murugadan iyo culayskanoo safar ka daran ka yimid in inta la istaago laga hor tago adoo socda oo soo salaamto taasu waxa weyn iyadu waa sunna waana bannaanta waana bannaanta xataa saafaxan ilaa uu gacan qaado wahanaani ii tahniyadeeyey wallaahi allaan ku dhaartay maa qaama rajulun nin inuusan istaagin wallaahi allaan ku dhaartay maa qaama rajulun nin inuusan istaagin ninkaasoo min almuhaajiriina ka mid a hayrahu waxa weyn abudalxa maahane fa kaana kacab wuxuu ahaa laa yansaahaa istaagiddaas midaan halmaamin lidalxata dalxan inaan u halmaaminu ahaa mar kasta dalxa waxa weyn istaagiddaas uu waagaas u istaagay abaal ugahay jiray ilaa waa maalin murugo badanay ahayd qaala kacab wuxuu yidhi falamaa sallamtu macnaha maalin murugo badan soo dhammaatay aheed oo murugadiisa maanta ilaahay fayday ayay aheyd weeye maantaas maalin farxadeed ay aheede falamaa sallamtu markaan salaamay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi walxaal huwa nabiga yabruqu uu iftiimaayo wejhu wejigiisa min asuruuri farxad daraaddeedna uu la iftiimayo wuxuu yidhi abshir bishaarayso bikhayri yowmin maalin midka u qayr badan ku bishaarayso maalinkaasoo marra calayka korkaaga soo maray mundu wakhti laga soo bilaabo waladadka ummuka hooyadaa ku dhashay maalinkay hooyadaa ku dhashay laga soo bilaabo maalintii kuugu qayr badneedoo ku soo marta ku bishaarayso marka waa maalinka kuugu qayr badanoo addoonka ugu qayr badan waa maalinka ilaahay toobadiisa aqbalo faqultu waxaan idhiyuu yidhi kacb ibni maalik am min cindika ma agtaaday ka ahaatay yaa rasuulallaahi rasuulka allow am amase min cindillaahi alla agtiisay ka ahaatay macnaha arrintan maadigaa ijtihaad ku yidhi oo maadaama waxa weeyaan nala tacsiiray oo nala cadaadiyey oo waxa weeyaan madaa isyidhi marka way ku filan tahay intaasu cuquubadan waxa weeyaan waana toobad keeneen khalaas waa in marka go'dooninta laga daayo maadaa ku ijtihaaday mase allah waxii kugu soo dejiyey oo yidhi nimankaas waa laga toobad aqbalay qaala nabigu wuxuu uhi laa ay laysa min cindii aniga agtayda kama ahanin arrintaanu bal min cindi illaahi alla agtiisay ka ahaatay caza qaalibka ah wajalla ee weyn wa kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sura markii la farxad geliyo istanaara wejhu wejigiisa ayaa iftiimi jiray xataa kaannahu waxaad mooddaa xataa kaana weja wejigiisa waxaad moodaa qicatu qamarin gabal dayaxa ka mida cad dayaxaad moodaa siduu u iftiimaya wejigiisa wa kunnaa waxaan ahayn nacrifu kuwa garta daalika arrinkaas oo makaankaas wejiga ah daalika makaankaas wejiga ah ayaan minhu nabiga ka gara jirin nabiga xaaladiisa waxaan kala soco jirnay wejigaas marka wejigiisu iftiimo waa farxay nabiga inuu farxay ayaan dareemaynaa halkaasaan kala soco jirnay falamaa jalastu markaan fadhiistay bayna yadayhi nabiga hortiisa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo inna min towbati aniga towbadayda waxaa ka mid ah an akhlica inaan ka siibtoon ka dhex baxo min maali maalkayga sadaqatan xaalu yahay sadaqo ilallaah ilaahay dartiis aan u sadaqaysana iyo wa ilaa rasuuli rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaahay si uu raalli iiga noqdo dartiisan u bixinaa nabigana maadaama aan jihaadkii uga haray maalkan ayaan ilaahay dartiis u bixin si uu ugu diinta ilaahay ugu kor yeelo oo waxa weeye nabigu raalli uu iiga noqdo marka faqaala rasulla rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam amsik hayso bacda maalika maalkaaga gabalkiis hayso fa huwa maalka gabalkiis inaad haysato fa huwa imsaagaas haysashada oo maalkaaga gabal ka mida aad haysato a khayrun laka kuu khayr badan oo inaad wada bixido maalkaaga waxaa ka qayr badan inaad gabal haysato saasuu nabigu ku yidhi sala allahu caleh wasalam ilaa maalkaaga waxaad uga deeqtoomaane binu aadamka inaad gacanta u taagato cibaadadaad u kaalmaysane weliba riwaayadda abu daawuudka waxay leedahay markii aan idhi maalkaygoo dhammaan bixinaa nabigu mayuu yidhi baraan bixinahan idhi yidhi mayuu yidhi uluaan bixinah aan idhi markaasuu waaye saasuu yidhi faqultu waxaan idhi yuu yidhi amsiku waxaan haysanaa sahmii nasiibkaygii aan ka helay sahmi nasiibkaygiian haysanaa alladii nasiibkii bikhaybara khaybara aan ka helay ey wajadtu bikhaybara nasiibkii aan khaybara ka helay intaasaan haysanaa inta kale aan sadaqaysana wa qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka alla marka masale halkaas waxaa looga hadla qofka maalkiisa o dhan inuu bixiya ma u bannaanta qofka hadduu saabir yahay oo uusan argagaxayn sida abubakar oo kale maalkiisa o dhan waa bixi kara oo lahuba hadhow inuusan dib uga shanlaayin laakiin qof ay dhici karta hadhow inuu ka shanlaayo oo xataa sadaqadiisii uu dib u buriyo yidhahdo haddaan maalkayga maanta haysa lahaa waxa weyn inuu wada bixiyo ma aha waa sida fiican inaad maalkaaga haysato qaar qaarna aad ilahay ugu dhawaato ood la baxdo wa qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka allah ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeyey inamaa wax kale maahan anjaanii wuxuu igu badbaadiyey bisidqi runta qoladii kalena waxay ku halaagsameen been ana run ah ilaahay ugu badbaadiyey waina min toobatii wa ina min shukri toobatii marka toobad aqbalidda alla iga toobad aqbalay shukriga aan uga shukrinayo waxaa ka mid ah anlaa uxadita inaanan sheegin ilaa sidqan run maahane maa baqiitu intaan noolahay maadaama ilaahay maanta run igu badbaadiyey shukriga aan ilaahay nimcadiisaas uga shukrinayo waxaa ka mid ah oon toobadda alla iga aqbalay uga shukrinayo intaan noolahay inaanan hadal beena ku hadlin oon runkaiyo ku hadlo marka ilaahayna sidii ugu hirgeliyo uu iska ilaaliyey kelmad beena inay ka soo baxdo wuxuu yidhi kacb ibnu maalik fa wallaahi ilaahan ku dhaartay maa calimtu ma ogi axaddan qof qofkaasoo minalmuslimiina ka mid ah qofkaasoo ablaahullahu alla ugu nimceeyey tacaalaa sarreeyey fii sidqi alxadiidi hadalka runtiisa mundu waqhti laga soo bilaabo dakartu daalika arrinkaas aan u sheegay lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maalinkan rasuulka u sheegay laga soo bilaabo waxa weeyaan sida ilaahay iigu nimceeyey oon rintii u xifdiyey waxa weeyaan ma garanayo qof ilaahay uu nimcadaasoo kale siiyey oo saas ilaahay run ugu deeqay oo rin ilaahay weyna uu ku xifdiyo been ilahay ka ilaaliyey fa wallaahi allaan ku dhaartay maa calimtu ma ogiy axadan qof axadkoo minalmuslimiina ka mid a axadkaasoo ablaahu lahu alla ugu nimceeyey ablaada balaha nimcada iyo imtixaanka labada lafdiba waa loo adeegsadaa balaayadana waa loo adeegsadaa nimcadana waa loo adeegsadaa waa laba macnoo iska soo horjeeda lafdi loo adeegsado tacaalaa allaha sarreeyey fii sidqi alxadiisi hadalka runtiisa qof alla ugu nimceeyey ma ogi mundu waqhti laga soo bilaabo dakartu aan u sheegay daalika ballankaas lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu calayi wasalam axsana wax ka wanaag badan qof uu alla ugu nimceeyey ma ogi mimaa kii ablaaniyallaahu alla iigu nimceeyey anig runta uu alla iigu nimceeyey mid ka wanaagsan qof alla ugu nimceeyey ma ogi wallaahi allaan ku dhaartay maa tacamadtu uma qasdin kidbatan been mundu waqhti laga soo bilaabo qultu aan ku idhi daalika hadalkaas lirasuulillaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama ilaa yowmi maalinkayga inta laga soo gaaro haadaa oo kan ah maalinkaygaan laga soo gaaro ilaa maalinkaas hal kelimad oo beeno uma qastin anoon ogayn in carkayga ku dhacda ha dhacdo taasna hadda qofka loomaba haystaba wa innii aniga la arjuu waxaan rajaynaa an yaxfadaniya allaahu alla inuu ii ilaaliyo tacaalaa sarreeyey fii maa baqiya inta cimrigayga ka hartay ilaahay inuu ii ilaaliyo oo aan runtaas ku hadlo oon kelmad beenu iga soo bixinna allaan ka rajaynaa qaala wuxuu yidhi kacab ibnu maalik faanzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey tacaalaa sarreeyey laqad taaba allaahu alla waa ka toobad aqbalay cala annabiyi nabiga waalmuhaajiriina muhaajiriintan alla waa ka toobad aqbalay waalansaari ansaartan alla waa ka toobad aqbalay alladiina muhaajiriinta iyo ansaartii ittabaquu raaceen nabiga fii ittabacuuhu nabiga raacay fii saacati alcusrati saacaddii culayska waxa weeyaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nebigiisa ansaarta iyo muhaajiriinta waa ka toobad aqbalay dadkii raacay saacat alcusra waa duulaankii waxa weyan tabuuka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuu ka toobad aqbalay marka toobad waxa looga baahan yahay waa qof kastoo muumina nabigii ansaartii muhaajiriintii kuwii dadka ugu dacada badnaa a ilahi leey alla waa ka toobad aqbalay marka qofku inuu toobad keeno waxa weeyaan qof kasta ayaa laga rabaa qof oo dambaabay kaliya ma ahan nabigaa laga ilaahay weyna u toobad keeni jiray waxa weeyaan mu'miniinta ugu wan wanaagsan dadka ayaa ugu toobadkeen badnaa qofka haddee khadda a asagu galayna gooniya looga rabaa xataa balaqa ilaa uu ka gaaray waxaa soo degay innahu alle ra'uufun waa mid turid badan bihi mu'miniinta u turid badan raxiimun waa mid naxariis badan bihi mu'miniinta u naxariis badan si gooniya marka markii ayaa loo sheegay saddexdii marka wacala alaaati saddexdiina waa laga toobad aqbalay aladiina saddexdii khullifuu la gadaal mariyey si gooniyaha saddexdan loo sheegay ansaari muhaajiriinay ka mid yihiin haddana si gooniya ayaa loo sheegay xayl ayaga gafa lagu haystay xataa idaa daaqad markay cililyoonatay calayhim korkooda al ardu dhulkii markii dhulkii ku cililyoonaaday bimaa raxubad maca ruxbihaa wuscigeeda iyadoo jiro dhulkii iyadoo waasica ayay ayaga ciriiri la noqotay ay ku noolaa waayeen dhulkii o dhan meel qaada ka waayeen markaasaa ilaahay ka toobad aqbalay subxaanah wa tacaala xataa balaqa ilaal uu ka gaaray yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenoo ittaqu llaha allah ka baqa oo ilaahay cadhadiisa iska ilaaliya wiqaayada waxa la dhaha gaashaanka ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa gaashaanka samaysta wa kuunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega kuwa la jira dadka runta sheega la jira oo ka mid noqda ilaahi weyne subxaana wa tacaala saddexdaa saxaabi wuxuu gaarsiiyey heer uu yidhaahdo dadka mu'miniintaa dhammaantiinow dadka saadiqiintaa macigooda ahaada maxaa yeelay saddexdaan saxaabi waxay ku badbaadeen waxa weeyaan allahu akbar allahu akbar waxay ku badbaadeen waxa weeyaan waa runtaas qaala kacab wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah qaala kacab wuxuu yidhi wallahi allaan ku dhaartay maa ancama allaahu ilaahay uguma nimcayn calaya korkayga min nicmatin nimco qaddu hadda ka hor bacda id hadaaniyallahu allah markuu igu hanuuniyey ka gadaa lilislaami islaamka acdama nimcadaasoo ka weyn fii nafsi aniga nafsaddayda igala weyn min sidqii runsheegiddayda rasuulallahi rasuulka ilahi run sheegay ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasuulullah ashhadu anna muhammadan rasuulullah laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah wuxuu yidhi wallaahi maa ancama allahu alla uguma nimcayn calaya korkayga min nicmati nimco qaddu hadda ka hor la xawla walaa quwata illa billah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah bacda id hadaaniyallaahu alla markuu iigu hanuuniyey ka gadaal lilislaami islaamka acdama nimco ka weyn ilaahay iiguma nimcayn fii nafsi aniga nafsadayda igala weyn min sidqi runsheegiddayda rasuulallahi rasuulka ilahay aan u sheegay rasuulka ilaahay aan u sheegay sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeya ilaahaan ku dhaartay inaan ilaahay iigu nimcayn nimco igala weyn aniga xagga nafsadayda runsheegiddii aan rasuulka u run sheegay marka laga soo reebo islaamnimadii aan islaamay taasoo dee wax la eguma jirto allaa akuuna inaanan ahaanin nimco igala weynu ma jirto kadabtuhu mid rasuulka u been sheegay allaa akuuna waxaad ka badalataa min sidqii min sidqii runsheegiddayda nimco igala weynu ma jirto rasuulallahi aan u run sheegay sala allahu caleyh wasalam allaa akuuna inaanan ahaanin nimco igala weynu ma jirto kadabtuhu inaan u been sheego oo fa ahlika markaas aan halaagsamo kamaa halaka siday u halaagsameen alladiina kuwii kadabuu u been sheegay waxa weeyaan haddaan been sheegi lahaa waan halaagsami lahaa siday u halaagsameen kuwii beenta sheegay oo beenta ku cudurdaartay oo rasuulku ka aqbalay oo uu u dembi dhaaf dalbay kuwaas siday u halaagsameen aan u halaagsami lahaa maxaa yeelay fa in allaha alla tacaalaa sarreeyey qaala wuxuu ku yidhi liladiina kuwii kadabuu beenta sheegay oo cudurdaarka beentaa sheegay inta waajib dayacoo jihaad farducayna ka haray haddana beenta ku cudurdaartay ilaahay wuxuu ku yidhi xiina waqtigii ansala uu soo dejiyey alwaxya waxyiga shara maa shayga ugu shar badan oo qaala liaxadin qof ilaahay uu ku yidhaahdo qof ilaahay wax uu ku yidhi wix u shar badnaa ayaa ilaahay kuwaas ku yidhi oo alle muxuu yidhi waa kana wax alla yidhi qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey sayaxlifuuna billaahi allay idinkugu dhaara doonaan lakum idinka idan qalabtum markaad u gadoontaan ilayhim xaggooda markaad laabataan ood u tagtaan ilaahay bay idinkugu dhaara doonaan munaafiqiinta litucriduu canhum inaad ka jeesataan darteeda idinkugu dhaaranayaa inaad ka jeesataan oo aadnaan eedayn oo aan la eedayn saasay idinkugu dhaaranayaan faaridu canhum iskaga jeesta inahum ayagu rijsun waa najaas wa ma'waahum meeshay u hoyanayaana jahanamo waa naarta jahanamo jazaa'an abaalmarin darteeda jahanamo loo geynaa bimaa shaya lagu abaalmarina kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta oo ah nifaaqii hore jihaadkii ay dayaceen beentii damay nabiga u sheegeen saddexdaba waa waxay shaqaysteen marka taasaa lagu abaalmarinaa waa najaas jahanamo hoy ay u tahaye iskaga jeesta qofkan la eedaynayo la go'doominayo waa qof qiima leh oo la rabo inuu isdahiro weeye in la dahiraa la rabo ilaahay dahiro inta toobad keeno asagu oo culays dareemo ilaahay inuu waxa weeyaan ka toobad aqbalo markaas waxa weyan suu ilaahay u baryayo oo qofkan la dahiro qof la doonay weeye ama midkan munaafaqa oo najaasta ah waxa weeyaan ma dahir maayo sidaas darteeda waxba juudi lagu bixi maa mana la gooduminayo waxaa layska dhoolla cadayna haye haye waaye mar dambe bal haw laaban intaasaa la iska leegi saasaa munaafiqiinta nabigu ula dhaqmi jiray sala allahu calayhi wasalam ilaah wuxuu yidhi yaxlifuuna lakum waa idiin dhaaranayaan markaad laabataan litardaw canhum inaad raalli ka noqotaan daraaddood ilaahay inuu raalli ka noqdo ku dadaali mayaan laakiin dadku inay raalli ka noqdaan oon dadku ceebayn intaasay ku dadaalayaan ilah wuxuu yidhi subxaana fa in tardaw canhum haddaad raalli ka noqotaan fa in allaha alle laa yardaa raalli ka noqon maa can ilqowmi qoom qoomkaasoo alfaasiqiina daacada ilaahay ka baxay waa munaafiqiin daacadii allay ka baxeen ilahay raalli ka noqon maa si kalastoo nabiga iyo saxaabadiiyo raalli aad uga noqotaan saasuu alla leeyahy qaala kacab wuxuu yidhi kunnaa annaga waxaan ahayn saddexdeenna khullifnaa kuwa la gadaal mariyey ayuha alaaatu saddexdaana khasisahu ku yidhi waxaan u jeedaa waa aniga kacba iyo waxa weya muraaratu ibnu rabiica hilaal ibnu umaya saddexdaasaan khasisahu ku yidhi can amri ulaa'ika kuwaas arrintoodaa nala ka gadaal mariyuu yidhi alladiina kuwa qabila uu ka aqbalay minhum xaggooda rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calay wasalam gadaalmarinta qur-aanka lagu sheego ilaahay leeyahay wa cala alaaati aladiina khullifuu saddexdii la gadaal mariyey allana uu mar kalena yidhi wa aakharuuna murjowna liamrillaahi waxa weeyaan gadaalmarintaas la sheegayo waxa weeyaan waxaana la ka gadaal mariyey in annaga waxa weeyaan arrintayda waxaa laga gadaal mariyey kuwii nabiga markay u been sheegeen nabigu uu ka aqbalay cudurdaarka kuwaasaana laka dibdhigo arrintayda diba loo dhigay wuxuu yidhi qaala kacab wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn khullifnaa kuwa la gadaal mariyey ayuha alaaatu saddexdaanaan khasisaahe can amri ulaa'ika kuwaas arrintoodaana laka gadaal mariyey alladiina kuwa qabila uu ka aqbilay minhum xaggooda rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayh wasalama xiina wakhtigii xalafuu lahu ay u dhaarteen oo wabaayacahum uu kula ballantamay islaamka iyo inay u gargaaraan oo wastakfara lahum uu u dembi dhaaf dalbay kuwaas ayaa rasuulku naga gadaal mariyey wa arja'a dib uu u dhigay rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama amrana arrinkayaga dibuu u dhigay xataa qada allaahu ilaa ilaahay ka xugmiyo tacaalaa sarreeye xataa qada allaahu intii ilaahay ka xugmiyey tacaalaa sarreeyey fiihi arrinkeenna bidaalika toobad aqbalidaasna uu ilaahay ku xugmiyey may bidaalikada waxa weeye hadalka dambay la socotaa waxa weeyaan wa arjaca rasuululahi rasuulka alla dib uu dhigay sala allahu calayh wasalam amrana arrinkeenna xataa qada allaahu intii ilaahay ka xugmiyey tacaalaa sarreeyey fiihi arrinkeenna bidaalika fa bidaalika waxa weeyaan dibdhigiddaas daraaddeed dibdhigidda oo nabiguna dibdhigay oo uu yidhi arrintiina intii alla ka xukminayo bal ha loo kaadiyo dadkuna ha ka aamuseen dibdhigiddaas daraaddeed dalika halkaas lagu ishaaraa bidaalika fa bidaalika dibdhigiddaas daraaddeed qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey wa cala alaaati saddexdiina waa laga toobad aqbalay alladiina saddexdii khullifuu la gadaal mariyey walaysa ma ahanuu ku yidhi wuxuu rabaa inuu ku yidhaha gadaalmarinta ilaahay sheegaya ma ahan jihaadkii aan ka gadaal marnay taasu waa dembigii la dhaafay ilaahay ma ahan halkan meel ku sheegayo halkan waxa lagu sheegayaa waxa weeye dibdhigiddii uu nabigu arrintayada dib u dhigay walayse ma ahan alladii dibdhigidda dakara ilaahay uu sheegay mimaa khullifnaa dibdhigiddeenni ma ahan walayse ma ahan alladii dibdhigidda dakara ilaahay sheegay mimaa khullifnaa oo dibdhigiddeenna ah takhallufunaa gadaalmarideenni ma ahan can ilqaswi duulaanka aan ka gadaal marnay dibdhigiddan oo ilaahay uu sheegay ma ahan kahariddii aan jihaadka ka harnay ee waa dibdhigiddii nabigu arrinkayaga uu ka dibdhigay qoladii uu cudurdaarkooda aqbalay walayse ma ahan alladii dibdhigidda dakara ilaahay sheegay oo mimaa khullifnaa annaga in lana dibdhigay ah takhallufunaa gadaalmariddeenni iyo kahariddeenni ma ahan can ilqaswi duulaanka aan ka harnay waxa alla sheegaya taas ma ahan wainamaa wax kale ma ahan huwa dibdhigidda alla sheegay takhliifuhu waa nabiga dibdhigiddiisa iyaana annaga uuna dibdhigay wa irjaa'uhu waa nabiga gadaaldhigidiisa iyo dibdhigiddiisa amranaa arrinkayaga uu dibdhigay caman daduuna nabigu naga dibdhigay xalafa lahu u dhaartay oo wactadara ilayhi u cudur daartay oo faqabila uu ka aqbalay minhu bacdigaas xaggooda caman wa irjaa'uhu waa nabiga dibdhigidiisa amrana arrinkeedna uu dibdhigay caman daduu nabigu ka dibdhigay xalafa u dhaartay lahu nabiga oo wactadara ilayhi u cudur daartay oo faqabila nabigu uu ka aqbalay minhu mankaas camankaas xaggooda uu ka aqbalay cudurdaarkii caman mantaasu celi minhuda muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam kharaja waa baxay fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka yowma alkhamiisi maalin khamiisuu u baxay oo uu aaday maalin khamiisa ayuu u baxay oo aaday wa kaana nabiguna wuxuu ahaa yuxibu mid jecel an yakhruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalin khamiisa nabiga wuxuu jeclaa inuu safro maalin khamiis ah maalin khamiisa marka qof kasta waxaa la rabaa sunnadaas inuu nooleeyo oo safarkaaga haddaad khamiis ku aadsan karto inaad ku aadsato wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yaqdimu midaan ka soo gelin min safarin safar ilaa nahaaran maalin maahane fi duxaa barqankii maahane waxa weeye nabiga sala allahu calay waslm markuu safar ka soo gelayana wuxuu soo geli jiray maalin wuxuu weliba soo geli jiray waxa weeyaan waqti oo waxa weeyaan barqadiioo kaleeta barqadii oo kaleeta ayuu soo bixi jiray nabigu safarka ka soo geli jiro magaalada soo geli jiray fa idaa qadima markuu soo gala nabiguna bada'a wuxuu bilaabi jiray bilmasjidi gurigiisii u deganaa iyo masaajidka nabiga sala allahu calay waslm wuxuu ka hormari jiray masjidka markuu safar ka yimaado sunnadaas waa sunno aad u dhimatoon dadka badankooda ku dhaqmin waa in la nooleeyaa fa idaa qadima markuu safar ka soo galo bada'a nabigu wuxuu bilaabi jiray bilmasjidi masjidka fa sallaa waa ku tukan jiray fiihi masaajidka dhexdiisa ragcatayni laba ragco ilaahay baa nabad keenay laba ragcuu ku tukan jiray uma jalasa waa fadhiisan jiray fiihi masaajidka dhexdiisa wa can abi nujayd waxaa laga wariyey bidami nuuni nuuntoo la godaal la akhriyay wa fatxiljiimi iyo jiimta in la kordhigo cimraan ibnu xusayn ah alkhusaaciyu radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa asagii aabbihiisba ilahay raadi ka noqdee isagii aabbihiisba waxa weeyaan waa laba saxaabi cimraan ibnu xusayn waxaa la yidhahdaa cimraan ibnu xusayn ibnu cubayd ibnu khalaf ayaa la yidhaahdaa alkhusaaci waa reer khusaaci radia allaahu canhumaa wuxuu islaamay caama khaybara nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam duulaano badan ayuu duulay waxa weeyaan abuninka la yidhaha cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu u diray magaalada basra si uu dadka diinta u fahamsiiyo fiqiga u baro maxamed ibnu siirin wuxuu yidhi ma aanaan ku arag magaalada basra qof saxaabada nabiga ka mida oo cimraan ibnu xuseyn laga fadilo mustajaab dacwuu ahaa wuxuu ku ammaannaa inuusan ka qaybgelin dagaaladii fitanta ahaa oo muslimiinta ka dhex dhacay oo saxaabada dhexdooda ka dhacay inuusan ka qaybgelin waxa weeyaan ilaa adugu boqol iyo siddeetan xadiis ayuu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam malaa'igtu way salaami jirtay waxyaalaha uu la khaaska ah ayay ka mid tahay malaa'igtu way salaami jirtay markii dambena uurweynaad ayaa ku dhacoo sanadyo badan uu la xanuunsanaa asagoo saabir ah magaalada basre ayuu ku dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo labo konton iyo labo wacan abi nujayd waxaa laga wariyey bidami nuuni wa fatxi iljiimi cimraan ibni xusayna alkhusaaciyu radia allaahu canhu ana imra'atan islaan oo min juhaynata ah atad rasuulalahi rasuulka allay u timi sala allahu caleyh wasalam waalxaal hiya iyadu xubla ay uur leedahay mina zina zina ay ka uur leedahay faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka allow islaan uur leh oo reer juhaynaha nabiga u timi sala allahu caley wasalam oo zina ka uuraysatay marka waa qof mu'minaad ah oo doonayda inay isdahirto laakiin dembi ka dhacay faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka allow asabtu waan asiibay xaddan xad ayaan asiibay fa aqimu xadkan oog calaya korkay ka og xad anas xadka waxa la dhaha cuquubada waxa ay asiibtay waxa weeyaan maa yalzamu minhu alxaddu marka wax xad ka laasimayay asiibta oo ku dhacday oo ah zine faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka allow asabtu waxaan asiibay xaddan ey maa yalzamu minhu lxad waxad ka dhalanayo ayaan ku dhaco zine ah fa aqimhu ka og calaya korkayga waxayna ahayd gabar markaas ka hor guur xalaala soo martay oo guurkaas xalaasha weliba ku galmootay ilaa qofka marka waxa weyan xadku waa labo guur xalaala hadduu qofku soo maro oo ku galmoodo oo waxa weeyaan xorna uu markaas ahaa kadib sine hadduu ku dhaco dhagax in lagu dilo weeye hadduusan intaas shuruuddaas la helinna waa in boqol jeeda lagu dhifto marka gabadhan waa gabadhii dhagax qofkii lagu dili lahaa weeye saasay u og tahay laakiin waxay dooratay alla raalli ahaanshadiisa ayay dooratay aakhirada xanuunka yarka oo daqiiqaaho adduunka inay ku sabarto maxaa yeele laguma sabri karo cadaabka aakhiro laakiin waa lagu sabri karaa waxa weeyaan xanuunkan yarkaaho adduunka inta nafta lagaa jaro ah fadacaa nabiyullaahi nabiga alle waa u yeeray sala allahu caleyh wasalam weliyaha marka hore horta waa u ishaaray oo waxa weeyaan wuxuu ku yidhi war hor tag iska tagay oo ilaahay u dembi dhaaf iyo ilaahay u dam- ka dembi dhaaf dalab macnaha ilaahay ka dembi dhaaf dalab saasuu ku yidhi nabiga saas wuuna dhihi jiray dadka u yimaada sidii maacis ibni maalik oo kale nabiga sala allahu alay waslm markuu yidhi waa ansinaysay waa ka sii jeestay ee wuxuu ku yidhi markii dambe waxa weeyaan een, had inaad dhunkoota yaa dhici karta maya war waa ansinaystay markii dambe wuxuu ku yidhi dadkiisii war hadda weenkaan maskaxda miyuulaiya markaasi ku yidhahda maya caqligiisa waxba kuma ogin ninku hadda maqaamkuu cabay hayd wuxuu ka hadlaaya marka afkiisi yaa la uriyay wax ka soo uraayo male markii dambe afar goor meeshuu nabigu u jeestaba hadduu inta ka hor yimaado uu leeyahay suulka lowxadka iga oofi markaasuu nabigu amray in dhagax lagu dilo gabadhaana sidoo kaley ahayd markay tegi diiday oo ay la soo taagan tahay ilaa xadka zinada labu ku sugnaada qofku asagu inuu qirto qiraal cad oon cidna ka qasbin oo uu ku celceliyo oo waxa weeyaan weliba ay caddaato in maskaxdiisuna kaamil tahay cid darqiday aysan jirin taas waa ku sugnaada wuxuu kaloo ku sugnaada afar markhaati ah oo rag ah oo caadilina oo dul istaagtay waa isdul saarnayn lama rabo waa inay dul istaagaan iyadoo zinadii ficlan u socoto oo ay xaqiijiyaan in zina socotay ee waa isdul saarnaan xataa laga yeeli maayo een saddexna laga yeeli maayo waa inay afar noqdaan saddex hadday noqdaan saddexdoodaa la garaaca marka intaas markay qiratay fadacaa nabigu wuxuu u yeeray nab- fadacaa wuxuu u yeeray nabiyullaahi nabiga alle sala allahu caleyh wasalam weliyaha weligeedii faqaala wuxuu yidhi axsin ilayha u samafal si fiican ula dhaqma si wanaagsan usoo baari waxa weeyaan intay ka umulaydo marka nabiga sala allahu alay slm naxariistiisay ka mid tahay wuxuu ka cabsanaa gabadha qaraabadeeda badanaa hadday zina ku dhacdo waxa wayaan inay eedeeyaan oo hadalla kulul ku yidhaahdaan oy aad u dhibaan ayay u badan tahay marka taasuu diidayaa nabiguna sala allahu alay slam gabar toobad keentay u taagan in la xado waxa weeyaan ma ahan in la dhibo markaas kadib nabigu wuxuu yidhi axsin ilayha u samafal faidaa wadacat markay umusho fa'tiinii ilaa imaw biha gabadha fafacala ninkii sidiiyuu yeelay markay umushuu keenay weliba markay umusho waxa weeyaan haddii caruurka qof nuujiyo la helo xadka waa laga oofina laakiin haddaan la helin waa in caruurku nuugo labadiisii sano dhammaysto markaas kadiba la xada sida gabadhii reer qaamidiyadii reer kaamid gabadhaas nabiga sala allahu alay waslam markay keentay caruurkii umusho iyadoo mara ku sida nabigu wuxuu ihi soo nuujiye markii uu cunto cuni karo noolaa karo keen laba sano marka iyo adigu muddo ku filan waa in la nuujiyaa gabadhii marka way qaaday waa soo nuujiday markii dambe isagoo jab muufaa wata oo cunaaya ayay keentay markaasay tiri waa kaasa rasuulka alla waa noolaa kara xadka laga oofiyey markaasa xadkii nabiga ka oofiyo dhagax lagu dilay dadkaasna iimaankooda ayay kutusaydaa taas fa amara nabigu waa amray bihaa gabadhii fa amara waa amray bihaa gabadhii nabiyullaahi nabigii alle sala allahu caleyh wasalam fa shudad calayha waxaa korkeeda lagu xiray hiyaabaha dharkeedii nabiga amaruu siiyey sala allahu caleyh wasalam gabadhan in waxa weeyaan xijaabkeeda lagu xidho gabar marka la xadaayo waa in xijaabkeeda si fiican loogu xidhaa ilaa markay xanuunsato ayaa waxaa dhici karta in cawradeedu bannaanaato inta rafato marka xijaabkeeda waa in lagu xirxiro waana in la fariisiyo gabadha laakiin ninka marka la xadaayo ama isagoo taagan isagoo fadhiyo waa la xadi karaa fashudad calayha korkeeda lagu xirxiray tiyaabaha dharkeedii uma amara nabigu waa amray bihaa gabadhii fa rujimad dhagaxa nafta looga jiray dhagxaantaas waxaa la rabaa dhagxaan yaryarna inaysan noqon kuwa waaweynna aysan noqon oo dhagxaan yaryar hadday yihiin waa silcinayaan maanta o dhan dhimame hadday dhagxaan waaweyn yihiin afar markii lagu dhiftay naftu ka dhece lamana rabo sidaas sababtoo ah waxa weeyaan ga- qofkan zaaniga ah jirkiisoo dhan wuxuu ku macaansaday shay xaaraan ah waa in jirkiisoo dhan marka cuquubada xaraarkeeda iyo xanuunkeeda uu wada dhadhamiyo si loo dahiro waa in sidaas la yeelo Een, waxaa dhici karta in la yidhahdo sootii nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam waidaa qataltum markaad wax dilaydaan fa axsinu lqitla qaabka wax loo dilo wanaajiya maxaa loo leeyahy dhagaxaas xoogaa dhexdhexaadka ha lagu garaaco waxa weeyaan wanaajinta waxaa koow ka ah sidii sharcigu sheegay in loo dilo wanaajinta ugu fiican waa sidaas sharcigaana sheegay in dhagax lagu dilo faqaala lahu cumaru ahan may waxaan idhi farujimad gabadhii waa la rajmiyey dheh waxaa ka horreeyay waxaan soo marnay uma amara nabigu waa amray bihaa gabadhii in dhagax lagu dilo farujimad waa la rajmiyey oo dhagaxa lagu dilay uma sallaa nabigu waa ku tukad calayha korkeeda inta la dhaqo la karfano ayaa janaase lagu tukan nabigiyaaba ku tukaday sala allahu caleyh wasalam nabigu markuu ku tukaday faqaala lahu cumar cumar ayaa nabiga wuxuu ku yidhi tusallii ma waxaad ku tukaydaa calayha islaantan korkeeda yaa rasuulallah rasuulka allow walxaal qad sanad ay sinaysatay ma gabarh sinaysataa janaaso ku tukan rasuulka allow qaala nabigu wuxuu yidhi laqad taabad waxay toobad keentay towbatan toobad toobadaasoo low qusimad haddii loo qaybi lahaa bayna sabciina toddobaatan qof oo min ahlilmadiinati reer madiinahoo dunuub galay la wasicatum kala gaari lahayd oo kulligood ay janno ku muda lahaayeen keligeeda toobad keentay toobad intaas leeg riwaayadka waxay leedahay toobadkeen haddii xataa qof canshuurqaadhu toobadkeenu ku filnaa lahayd canshuurqaadku marka waxay ku- waxaa dareemaydaa dadka ugu liita muslimiinta inuu ka mid yahay marka toobad toddobaatan qof oo reer madiina haddii loo qaybiyo ku filnaa laheed ayay oo kala gaari laheed ayay toobad keentay waa hal wajata oo miyaad heshay ayuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam cumarow waa hal wajata cumarow miyaad heshay afdala wax ka fadli badan min an jaadad inay deeqday binafsiha nafsadeeda lilaahi alla ay ku deeqday caza qaalib ah wajalla weynaa allaha casiiska ahoo qaalibkaah tiisu socoto weyn inay nafteedii ku deeqday oo ilaahay dartiis nafteedii u bixiday ma wax ka weynay gabadhaanu yeeli lahayd ayaad og tahay ood heli kartaa ma jirto weeye de khalaas marka qof toobadkeena mantaaba kaman laa danba lahu man taaba min adembi kaman laa dembe lah isagoon dembaabinu lamid yahay qof toobad keena wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu wa can ibni cabaasin dhe iyo wa anas ibni maalik radia allaahu canhum ilahay raadiha ka noqdee waxaa laga wariy canhum waxaa loo leeyay cabdullaahi ibni cabaas aabbihiisa saxaabiya anas ibni maalik marka aabbihiis saxaabi maaha marka anas ibni maalik iyo cabdullahi ibni cabaas iyo cabaas ibni cabdimudalib saddexdaas canhum la leeyahy wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyey waanas ibni maalikin radia allahu canhum ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi low ana libni aadama haddii ibnu aadan uu u sugnaa lahaa waadiyan tog togaasoo min dahabin dahab ah axabba wuxuu jeclaa lahaa an yakuuna lahu inay u sugnaadaan waadiyaani laba waadi haddii ibnu aadanka hal waadi oo waxa weeyaan dahaba uu lahaa lahaa tog dhan oo dahab ka buuxo kuma qanceenoo isma dheheen tan meeladgeeda male adduunyana waaba laga guuraaye bis weeye aakhiro kaliya ugo isma dheheen laakiin wuxuu jeclaa laha bal waadi kale inuu ku daro waadi kale allahu mustacaan taas waxay tusaydaa banu aadanka sida ugu maman yahay adduunyada raadinteeda oo uusan uga dhergin low goor ana libni aadam ibni aadan waadiyan tog uu u sugnaa laha min dahabin dahab ah axabba wuxuu jeclaa lahaa an yakuuna lahu inay u sugnaadaan waadiyaani laba waadi walan yamla'a mana buuxinayo jawfow ibnu aadanka calooshiisa ila turaabo caro maahani banu aadan calooshiisa waxaa buuxi kara caro maxaa loola jeeda waxaa loola jeedaa banu aadanka mamanaanta iyo damaca iyo raadinta adduunye kama dhargayo ilaa inta uu dhinto ciid qabriga lagula shubo markaas ayuu adduunyada damaceedii ka go-ayaa markaasuna adduunyada qiimaheedu wax uu la ekaa iyo sida u liidatay uu dareemaya ka hor ma dareemayo wey wayatuubu llaahu ilaahay waa ka toobad aqbalaa calaa man taaba qofkii toobad keena oo adduunye jacaylkaas iyo mamanaantaas oo waajibaadka ilaahay lagu dayaco waa in laga toobad keenaa muttafaqun calayhi ilaa ilaahay mu'miniinta wuxuu ku ammaanay inaan adduunyadu diintooda ka mashquulin rijaalun laa tulihim tijaaratun walaa baycan can dikriillaah sidaas ayaa laga rabaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqday anna rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yadxaku llaahu ilaahay wuxuu u qoslaa subxaanahu nastahnaa wa tacaala sarreeyey ilaa rajulayni laba dhinac ilaahay u qoslaa labadaas ninoo yaqtulu uu dilaya axaduma midkood alaakhara midka kale labadaas ninoo yadkhulaani gelayaan aljannata jannada laba nin oo midkood midka kale dilay oo haddana jannada isla gelaya taasaa ilaahay u qoslaa maxay yihiin marka nabigaa fasire wuxuu yidhi yuqaatilu waa dagaalamaa haadaa midkan muslimka ah marka hore dagaalamakan kale waa gaal fii sabiililahi jidka alluu ku dagaalama waa jihaada fa yuqtalu muslimkiyaa la dilaa isagu marka jannadu saasku galaa muumin muslin ah mujaahid ah uma yatuubullaahu ilaahayaa ka toobad aqbalaa cala alqaatili kii muslimkaas dilo gaalka ahaa fa yuslimu waa soo islaama fa yustashhadu shahiida laga dhigaa isna diinta inta u dagaalamo isna jannadu la gala muttafaqun calayhi laba masale markaa xadiiskaas ayaan ka tacliiqin tan hore yadxakullahu alla waa qoslaa sifa ilaahay uu iska leeyahay weeye dixkiga dixkiga waa sifaadda uu nabigu xadiiska saxiixa ku sheegay nabiga marka maadaama uu sheegay saxaabaduna sidaas uga soo guuriyeen taabiciyaalku sidaas uga soo guuriyeen caqiidada ahlu sunna waljamaca waxay tahay sifada sidaasoo kalea in sidii nabigu u sheegay loo sugo oon la awilin oon la ta'wiilin oon la taxriifin oon la diidin oo aan makhluuqana alle lagu shabihin marka waxaa la leeyahay ilaahay sifa dixki laydhaahu leeyahay laakiin sifadaasu midda makhluuqa ma shabahdo waana qaacidada qur-aanka ayaa lagu raacaya oo ilaahay uu yidhi laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay wax lamida ma jiro laysa ka mili alloo kale shayun shayna maaha shay alla lamiduhu ma jiro shay alla lamiduhu ma jiro oo asmaadiisa iyo afcaashiisa iyo sifaaddiisa wax ilaahay shabaha ma jiraan wahuwa samiic lbasiir haddana alle wax ma shabahan marka lagu leeyahay in sifaaddiisa la inkiro ma imaanayso oo ilaahay waa alla samac badan oo sifatu samciyuu leeyahay waana alla basar leh oo ilaahay sifatulbasarna waa leeyahay marka waa sidaas in la yidhaahdo ashaaciradu arrintaas ma ogola way awilaan dixkigaasoo kaleeto way awilayaan een hadda shaarixanoo kaleeto wuxuu ku awilayaa waa majaasun can irida uu leeyahay waa majaasun can irida farxaddiina sidaasuu ku soo awilay marka waxa weeyaan waxa weeye in la awilo ma ahane waxaa saxa sidii nabigu yidhi in la yidhaahdo mas'alada kaleeto labadan qof oo muuminkay markii hore jihaaday oo diinta alle se u jihaada la diray iyo gaalkii dilay oo dib ka soo islaamo isagoo muslim oo muuminoo jihaadaya la diray kama laasimaydo inay darajo sinaadaan baabun haadaa kanu baabun waa baab fi sabri sabarkii u baab yahay qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno isbiruu sabra wa saabiruu gaalada la sabartama wa raabiduu la hegantama baabkii saddexaad ayaan halkan ka gelaynaa waa sabarka sabarka sabarka waxa weeyaan waa xabsu nafsi calaa daacati illaah xabsu nafsi calaa daacati illaah waa nafta in la celiyo oo ilaahay daacadiisa lagu celiyo lagu xabiso waa shay aad u qaali ah waa shay aad u qaali ah saddex shay ayuuna ka kooban yahay saddex shay ayuu ka kooban yahay alsabru cala daacaat in daacaadka lagu sabro naftu ma rabto daacaadka waxa weeyaan jihaadkii ma rabto ilaa isagiio naftii o dhan aan la weyn ee salaada oo loo soo kacayo waqhtiga hurdada soonka cuntadii laga go-ayo hantida aad jecleedoo sekada loo bixinayo waa in daacaadka lagu sabro nafta lagu sabarsiiyo wasabru cala almasaa'ib dhibaatooyinka ilaahay kugu soo qadareen inaadan ka argagixin ood ku sabarto iyo wasabru cani ilmacaasi naftu macaasiday rabtaa beenta xanta dhiigga muslimka hantida muslimka waxa weyan qof muslima inuu yaso macaasidaasay naftu rabtaa waa in laga celiyo daroogada zinada qurunka waxaaso dhanay naftu rabtaa waa in laga celiyo waa in laga celiyo qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala sare yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo isbiruu sabra daacada ku sabra dhibaatooyinka ku sabra macaasida ka sabra wasaabiruu gaalada la sabartama la sabartama mufaacala la yidhahdaa waxa weeyaan gaaladu ayagu waa sabrayaan ayagoo muslimiinta la dagaalama way gaajoonayaan way dhaawacmayaan way dhimanayaan haddana waa sabrayaan ilahay wuxuu leeyahay idinkuna la sabartama siday u sabrayaan ka badan u sabra ilaa aad sabarka uga soo hartaanoo idinka aad soo hartaan iyaguna ay sabarku ka dhammaado sababtoo ah fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuuna gaaladu waxay u xanuunsanayaan sidaad u xanuunsanaydaan waxaadna alle ka rajaynaydaan waxaan gaal alle ka rajaynayn waxaan gaal alle ka rajaynin marka wasaabiru gaalada inta la sabartantaan sabarka uga adkaadoo ka soo hara waraabidu la heegantama ribaadka waa heeganka dhufayska lagu jiro oo cadowga ka soo jeedo marka gaalkii waxa weeyaan dhufayskaanu ku jira waa ku sabra jihaadkii waa ku sabra macnaha dagaalku muslimiinta kula jiro marka idinkana ku sabra oo waxa weeyaan dhufayska saaad ugu jirtaan oo u soo jeedaan oo u soo taagantihiin asaga wuxuu isleeyahay mar ayagoo kala daadsan aad heshaan oo aad ku dhifataan idinka marka sidaad u sabraydaan mar asagoo kala daadsan hayba ku dhiftaa idinku meeshii aad idinku sabarkiinu go'i lahaa idinkaaba ajar ilaahay ka sugaaya sabarkiinu iyo go'in oo ribaadka iyo heegannimada uga dheereeya gaalada wa qaala allahu wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walanabluwannakum waa inan imtixaanaynaa oo inan imtixaanaynaahu ilahay yidhi waana inan imtixaanaynaa bishayin waxbaanaynu ku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsi ah waaljuuci gaajo ah wanaqsi nuqsaanin ah min alamwaali maalyaalka la nuqsaaniyo walanfusi nafafyaalka la nuqsaaniyo wahamaraati midhaha la nuqsaamiyo wa bashir u bishaaro ilahay yidhi asaabiriin kuwa sabra markii hore aayaddii hore marka maxaa looga soo hamray in marka isbiru waa caam wasaabiru waraabiduuna waxa weeyaan waa in laba shay lagu safro daacadii jihaadkii in lagu safro intaad ku hadasho waa daacadii alle in lagu safro jihaadkii lagu safro iyo heegankii iyo dhufayskii tanna waxay ka hadlaydaa masaaibkii in lagu safro ilahay kugu qadari masaaibkii fiiri ilaa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walanabluwannakum waa inaynu imtixaanaynaa bishayin waxba aynu ku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsi ah gaala inaad ka cabsataan cadow kale aad ka cabsataan cabsiyankeenina waa imtixaan waljuuci gaajo aanaynu ku imtixaanaynaa bal inaad baktiga cuntaan iyo inaad sabartaan wa naqsin nuqsaamin min alamwaali maalyaalka wax laga nuqsaaniyo iyo walanfusi nafyaalka haddana marna waxaanu ku imtixaanaynaa maalalkiiya wax laga nuqsaanina markab dhamaa maalkaaga la degi suuqii ayaa ku guban waa lagaa dhicin waa kaa lumin waa lagugu imtixaan waad khasaari nafafyaalkiinaan nuqsaaminaynaa qofkaad jecleedaad weyn carruurtaadii ehelkaagii waalidkaagii nafafyaalkiinaan nuqsaaminaynaa oo dhimanaya waamaraati mirihiiyaan nuqsaamaynaa beertii oo sidaasaad u tabcayda ugu dadaal ugu dadaalaada ayaad daadqaadi ama way guban ama cudura ku dhicin waa nuqsaaminaynaa ilaahay weyna wuxuu leey intaas markay dhacdo masaa'ibkaasu dhacdo waa bashir nabiga u bishaaray asaabiriina kuwa sabra dadku labay noqonayaan qaar ilaahay weynaa subxaana wa tacala imtixaankiisaas ku sabra iyo qaar argagaxa marka kuwa sabra u bishaare ilahay wuxuu ihi subxaana inamaa wax kale ma ahan yuwafaa waa loo oofiyaa qaala tacala ilah wuxuu yidhi inamaa wax kale ma ahan yuwafaa waa loo oofinaa alsaabiruuna kuwa sabra ajram ajarkooda loo oofinaa biqayri xisaabin xisaab la'aan ilahay weynaa wuxuu leeay dadka sabra ajarkooda xisaab la'aana ilahay siiya ila sabrku aad u xanuun badan yahay wa qaala tacala ilahu wuxuu yidhi walaman sabara qofkii sabra wagafara iska dhaafa oo qofkii daalimka ahayoo dulmiyey iska dhaafa oon ka aarsan ina dalika arrinkaasu la min casmi lumuuri arrimaha kuwooda go-an oo wanaagoodu ka fakerid uusan lahayn uun samayn iyo fulin u baahan ayay ka mid yihiin inaad iskaga sabarto qofkii daalimka ahaa oo muslimka ahaa oo aadan ka aarsan gaalkii laga hadli maayo mumin muslimkii ku dulmiyey inaad u sabartoodan ka aarsan waa arrimaha waaweyn wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed